laba qodob ayay ka dhigan tahay qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxaa afduubtay ay yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab kadibna ay khaarijiyeen qodobka labaad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalkii gabadha iyo dadweynihii soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha haddaba joogtay in kiiskii hay-adda iyada ka wareegay una wareegay hay-adda ee khusayso oo aan u badinayo inay tahay xeel ilaalinta ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo wixii hadda ka dambeeya iyada laga sugayo kiiskaas hadday tahay dhammaystiridda baaritaankiisa iyo hadday tahay go-aanka gaaristiisaba waxaa jirtay aragtidayda si ka duwan amba ka habboon sida tan hadda hay-addu usoo bandhigtay waxaan isleeyahay waxaa habbooneed in marka hore waxaa naloo sheegay oo dadka loo sheegay si guudba loo baahiyey in guddi baarisa loo saaray kiiskii gabadha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xeeraalintii ay guddi u saartay guddigina uu baaritaan ku maqnaa qodobka koowaad in hay-addu xogaha ay hayso ay ku wareejiso guddigaas guddigaas baaraya oo xeer ilaalinta u saartana uu noqdo qolada dadka la wadaagaysa wixii kiiskii kusoo gabagaboobay iyo tallaabooyinka ay qaadi doonaan